bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal hamiinima fayla kulanta fayla ka dhowaada warka hamiinima idaacadda raadiyo warsan qodobadaysin ka dhugunsadi doontaana waliba ku mid ahaa kiisaska covid toban sagaal oo guud ahaan deeriya caalamka shan dhibic shan milyan iyo sideyon shal sareeyaan warbixinaya siinkahayna tuugasho kudhiyadii magaalada muqdisho iyo faahfaahinha kubahayta muwaadin soomaaliya oo coronavirus ka amuuday london somalilan oo diiwaangeliyiday kaysas horleh oo coronavirus puntland oo ku hadalay amuunshadii wasiir ku tirsanayay maamulka sayti duqeymo ku dhiyan deegaano ku tirsan shabeellada hoose bahay iyo jubbada hoose jubbaland oo sheegtay wakhtigii qaadasa imtixaanaadka dugsiyada sare askari ku tirsan ciidanka dowladda oo weerar laka dilay galmudug oo wafdan dartee deegaano iyo xiisad ku teeganaytee saas akhbaaraadka banaanka oo nimaada waysan ku dhegeysan doontaan waliba ku mid ah madaxweynaha australia oo raaligelin kubiye amar usujibi
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiinimo isniin aawo taariikhdan iyo kabeeganta labaatan shanta bilay shanaad ee may sanadka lamaada kun iyo labaatanka intaasiin waliba haayanu qodobadii warkaan hamiinimanka door karoonay haddana ka dhawaada yoogay oo faahfaahsan howlgal iyo xalay suubiyaan ciidamada booliiska degmada howlwadaagka ee gobolka banaadir yamay baa la sheegay inay toogasho ka dileen qof huweysanaaye oo la sheegay in isu burco tahay miilahanoo kalena iyo galantaha ka dhikeen howlgalka yamay baa use ku dambeeyey sida la sheegay kuriid markiihanoo ku mid eh shacabka degmadaasi iyo ku cabaadeen kooxo huweysanaayo oo burcad eh oo mararka qaar iyo jeesidaayeen sarkaal ku tirsan ciidamada booliiska howlgalka fulyaaya yabaya sheegay inay kooxo burxadka oo qaarasho iyo dagaalamaayeen taas oo sababtay inay kokomita iyo toogadeen kan kalena iyo nololaha koqobadeen maybaa usi sheegay inay ragaasay iyo haayeen haano xiliyada qaar dhiyaay haano xiliyada qaar iyo jeesidaay xaafado degmada howlwadaagka islamarkaasi inay howlgalada ciidamada iyo sii wada doonaan ilaa iyo cunto iyo kusafeeyaan kooxo burcad ee wararka laku helaa yamib ayoo sheegaan in ragaasay burcadka iyo kala bisnaayeen dariska ciidamada dowladda saasoo kalena iyo wadadeen mootobajaaj iyo lama lama qori oo ah kafoodhisabag ee haanaas oo dadka iyo ku dhaca jareen degmooyin iyo kumidayin hodan holwadaag dharkiinley iyo warta nabada iyo maalmoogay lahadhaafi dadka ku nool mayb ayo ku cabadaayana iyo cabasho ku muujihaayana kooxo burcad oo hamiin iyo maalin dhaac iyo injiisidaayeen kiisaska covid toban sagaal oo guud ahaan deertay caalamka shan dhibic shan milyan iyo sideyon shal sareeyan warbixin warbixin warkaasi ka saabsan maybaa beledweynahan inku diray waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan maalin weliba waxaa la diiwaangeliyaa kiisas cusub dhimasho iyo dadka ka caafimaaday cudurka coronavirus guud ahaan caalamka saacadaha qaar waxaa la kala baraa dhimashada iyo dadka caafimaaday oo lala caalami ah oo looga hortegayo cudurka coronavirus ayaa ka socda guud ahaan caalamka maadaama aan horay looga sii feejignaanin halista iyo faafitaanka fayraska covid nneteen kaas oo ka soo shaac baxay dalka shiinaha fayraska ayaa isaga kala gudbay dalal kala duwan adduunka waxyeelada ugu badan waxa uu gaarsiiyey dadka ku nool dalalka ku horumaray dhaqaalaha caafimaadka iyo tiknolojiyadda casriga ah dhammaan waxyaabaha horumarka muuqda ee ka dhex tilmaamay waddamada kale ee caalamka kama aysan baajin xaaladaha cudurka dhimashada iyo dadka ka caafimaaday waxaase maalinla ah lagu diiwaangeliyaa kiisas hor leh guud ahaan adduunka xanuunka coronavirus waxa uu gaaray shan milyan shan boqol iyo laba kun shan boqol toban iyo labo halka ay dhinteen saddex boqol afartan iyo lix kun toddoba boqol lixdan iyo kow waxaana ka caafimaaday laba milyan saddex boqol iyo laba kun afar boqol afartan iyo toddobo maraykanka ayaa kaalinta koowaad ee kala sarraynta labada boqol toban iyo saddexda dal ee laga helay coronavirus ku jira waxaana booska labaad ee ku xiga soo galay dalka brazil oo xawaaro sare ugu sii faafay gobollada dalkaasi qaaradda america ayaa ugu badan kiisaska cudurka corona waxaana laga helay guud ahaan dalalka ku yaala qaaraddaas waqooyiga america waxaa ka diiwaan gashan hal milyan siddeed boqol iyo siddeetan kun siddeed boqol konton iyo saddex qof boqol iyo toban iyo afar kun saddex boqol sagaashan iyo afar dadka ka caafimaaday ayaa gaaraya shan boqol lixdan iyo laba kun lix boqol labaatan iyo sagaal halka koonfurta america laga helay lix boqol soddon iyo saddex kun toddoba boqol siddeetan iyo saddex qof dhimasho waxay gaartay soddon iyo kow kun shan boqol iyo laba iyo toban kun waxaana ka caafimaaday laba boqol afartan iyo laba kun laba boqol iyo toddoba qof yurub waxaa laga helay fayraska xaalado gaaraya hal milyan sagaal boqol iyo kow kun toddoba boqol lixdan iyo afar waxaana u dhimatay boqol iyo lixdan iyo sagaal kun siddeed boqol afartan iyo sagaal qof iyadoo ay ka caafimaadeen siddeed boqol siddeetan iyo laba kun lix boqol labaatan iyo siddeed qof qaaradda aasiya waxaa laga diiwaangeliyey cudurka coronavirus sagaal boqol lixdan iyo laba kun siddeed boqol iyo toban iyo siddeed qof waxaana u geeriyootay labaatan iyo toddoba kun afar boqol sagaashan iyo saddex qof waxaana ka caafimaaday shan boqol konton iyo sagaal kun sagaal boqol soddon iyo siddeed qof africa waxaa laga helay covid nineteen dad gaaraya boqol toban iyo saddex kun siddeed boqol konton iyo kow qof waxaana qaaradda cudurka ugu dhimatay saddex kun saddex boqol toddobaatan iyo shan qof waxaana ka bogsatay afartan iyo lix kun saddex boqol iyo lix qof
iidyada mahadsanta bashiir cabdulaahi cusmaan ilaahayn naxariisa amib ah magaalada london ee wadanka ingiriiska iyo ku noolyihiin soomaali fara badan oon ka amuday ka amuday macalin xasan faarax olankasaayi macalin john oo ku mid tahay dadka siduwiinkan ka dhex muuqday soomaalida ku nool dalkaasayt macalin john oo haayey macalin dhiniga kubadda koleyga saas oo kalena ku mid tahay ciyaartoydii hore ee kubadda koleyga soomaaliya yamay baa la sheegay in toddobaadyadii lahadhaafi use la xanuunsanay cudurka safmaranka ee coronavirus habahaata oonka dambeyntiina uso geega oonka amowday ilaahay naxariisaa macalin xasan faarax john oo in muddo eh deegaanada magaalada london yaa la kuwaday in saacado hadareer la kuduugo magaalada london sidaiyo sheegeen dad iyo saaxiibo haayan oo ku nool magaalada sayti horay magaalada london maybaan ka amowday dad caanka haayay ciyaaro kubadda cagta soomaaliya ayoo saaxiibo haayeen macalin john haanas ayoo ku mid haayeen cabdiqaadir maxamed faarax biriqi iyo marxuum injineer baana cabdallah cali oo lamadaba yoon amoodan covid tumi sagaalka somalilan yamaba geega shaaciday kiisas hor e oo cudurka coronavirus oo la ku heli deegaanadii iyo oona dad horle cudurka coronavirus yoonka amuudeyn deegaanada somalilan warakubay wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan yamay baa laka sheegayay inay la baaray sagaaliyo shan qof oo laka shakiysnay cudurka balse laku helay soddon iyo shan qof oo ku mid tahayeen dadkaasayti dadka cudurka laku helay yamay baa wasaaradda iyo sheegtay in iyo shal roogeen tumiyo afar qof magaalada boorama siyeed qof kalena maybayo roogeen magaalada borco siyeed kalena magaalada hargeysa laba qof magaalada berbere laba kalena iyo iyo rogen laascaanood lama kalena iyo rogen magaalada alaybadey maybana dadkaasi cudurka laku helayo eyina haana unkubana deegaanada somalilan anka dambeyntii wasaaradda caafimaadka somalilan maybayay sheegtay inay qof bilaamay ee oo qabo cudurka unka amoodi magaalada hargeysa kaas oo nagadaas qofkii tumo-i shanaad oo somalilan anka amooda covid tumi sagaalka tirada guud ee dadka laku helaya cudurka coronavirus deegaanada somalilan yamebaya diirase laba boqol iyo saddex qof meeliyo ku bogsadeen toban iyo sagaal qof madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ooga xukuumadda iyo kan shacabka puntland yameybasi ku tacsiyey geeradii wasiirka deegaanka beero iyo isbeddelka cimilada puntland ismaaciil diiriye gama oo mardhow oo caabuqo covid toban iyo sagaalan ka amooday muqdisho ilaahay ang naxariisa wasiir gamadiita maybauso ku mid tahay aqoon-yahanada puntland haddana ku mid tahay xubno golo wasiirada oo runtii shaqo fayle usan haayay dalka iyo dadkaba madaxweyne deni ayaa uso tiiraayo geeridiisa la qiibsaday golayaalka dowladda gaar ahaan golo xukuumadda shacabka puntland eheladii qaraabadii qoysaskii iyo owlaadiisa kubahi marxuum wasiir ismaaciil diiriya kamadiita maybana us ilaahay an ku tuugay ini dembishee dhaafo samaryo iyo maagna ku siiye shacabka soomaaliyeed gaar ahaan hambutland helshina iyo qaraabadiisba dhinaca kale madawiine ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaashi yaa mayba isu ku tacsiiyey guud ahaan shacabka puntland gaar ahaan qoyskii iyo eheladii isu ku amooday wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelo isbeddelka cimilada puntland marxuum ismaaciil diiriye kamadiito oo isu ka amooday magaalada muqdisho ilaahay ang naxariisa wasiirka deegaanka iyo beero puntland ismaaciil diiriye kamadiiti yamayba la sheegay inay saameyn habdhiska neefsashada ee isu kareebi cudurka isu muddo isla jiifi magaalada garowe ee maybara ise kumid tahay wasiiradii ise magacaabay madawiine denisaas oo kalena ise la shaqeeyey dowladdii kacaanka ee ise oona ku tirsanay wasaaradda walbarashada iyo deeqo qaranka faahfaahin dheeraad ee yamaybaha kubahayeena duqeymo diyaaradeed oo xalay sakdii dhexe ku shaldhiyeen degmooyinka iyo deegaano ku tirsan degmooyin kushal tirsan gobolada shabeellada hoose baay iyo jubbada hoose saraakiil oon ciidamada yamayba ayoo sheegeen inay duqeymo lala fiirsaday xarumo iyo al-shabaab iyo kaleyiina deegaanka kuwi barow ee gobolka shabeellada hoose islamarkaasina la kadilaya xubnoosa ku mid aye sarkaal magaashil ah ka gaabi abuumucaad saas oo kalena saraakiil mayba ayoo sheegeen inay duqeyn kale oo kudhiiday deegaanka buulafalaay oo ku tirsan gobolka baay lala fiirsadayay sarkaal ku tirsan al-shabaab oo iyo dareeran duleedka deegaanka sayti dhinaga kale saraakiil mayb ayoo sheegeen inay isla xalay duqeymo saddexaad iyo kudhiidi xarun iyo al-shabaab iyo leyin degmada jabaame iyo deegaanka hawaai ee gobolka jubbada hoose islamarkaasina lala fiirsadayay saraakiil iyo xubno ku tirsan ururka al-shabaab taliska howlgalka maraykanka oo lankasow africom oo kaashadow ciidamada dowladda ayaa mararka qaar duqeymo maybayo ku fulyaayeen deegaano ku tirsan bartamo iyo koonfurta soomaaliya xaanaaso iyo qaar duqeymo maybanayo fulyaayeen maybayo ku fulyaayeen deegaano ku tirsan bartamo iyo waayahay dhugunsidayaal meelasaysanka nagoy taliska howlgalka maraykanka oo lankasow africom oo kaashadow ciidamada dowladda ayaa mararka qaar duqeymo maybayo ku fulyaayeen deegaano ku tirsan bartamo iyo koonfurta soomaaliya haanaaso iyo sheegaan iniyo ka dilan xubno ku tirsanaya al-shabaab wasaaradda walbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland yaa geega sheegtay wakhtiga la qaado imtixaanaadka shahaadiga ee iskuullada kiyaala deegaanada maamulka sayti qoraala kubay wasaaradda walbarashada yalla ka sheegay in reer landhakey wakhtigay la qaaday imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo hoose kaas oo ka beegan liti kaas oo ka beeganay liti bilo juun wasaaradda qoraal sheeyamayba ayaa ka sheegtay in imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo hoose ee deegaanada jubbaland laka la galow tumi kowda bilo toddobaad ee lamaada kun iyo labaatanka dowlad goboleedka galmudug yaa mayba wefdoon dirtay wasiirka maybayaan dirtay deegaanka saaxqurun ee gobolka mudug meelaas oo la sheegay inayo isku hor fidhiyaan ciidamada danab qaybta koowaad iyo maleeshiya habbeeleed aan hubaysnaay xiisadun yaa ku dambeeytay kureed amarkii dhowaan ciidamada danab iyo hakihireen qof caankahay deegaanada gobolka mudug balse maleeshiyaadka caraysan xarigaasay weerareen xerada ciidamada danab ee magaalada gaalkacyo wafduus hogaamiye wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi yamayba iyo diirene deegaanka saaxo sixalanku diir ama lanku qaada ciidamada danab iyo maleeshiyaadka huwaysnaay oo ishorfadhi wasiir fiqi yaa wada ya wada dadaalo xiisada lanku qawojiyow ise oona qorsheeyow ini laku wareeji maleeshiyaadkii falka weerarka ee laku tuhmaay si lanko baaqsada isku dhiyow mar kale oo ku deegaanka saaxa qurun meelo warkaasaysinkuhay waliba waa warbaahinta raadiyo warsan ee xaruntiya beledkun baydhabo madawiinaha dalka australia alexander vander balin yaa raaligelinbi kureed markii usuu jibiye ko kumid tahay sharciyada lakala tacaalay faafowka cudurka coronavirus maqaayadka taala caasimada fiina iyo madawiinaha ku casheeyay meelasay usu kadaahi master finder oo toddobaatiydii sano jar ayaa sheegay in intiisa la sheekaysaday asxaabtiisa goobto iyo rogeen oo ishilmaamay inuu isa saacadda fiiriye warkii amiini miisin kudhugun sidaasee warbaahinta raadiyo warsano sarunkuaneenka dhanyin warka maybaasaare waana siina diriirsaano cabdinaasir axmed mayow ee intiun warkun war lamid eh berihir abtiriton kulamaana maybaanu siin ku tabaana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu